bismillahi raxmaan raxiim assalaamu calaykum waraxmatullahi barakaatu dhegeystayaal ka nagala socotaan waa raadiyaha sanguuni siddeetan iyo toddoba dhibic toddoba megahertis slowlina waaxgeeda kusoo dhawaada warka habe warka subaxnimo idaacadda sanguuni qodobadaad ku maqli doontaana waxaa ka mid noqonaya dhakhaatiirta dhoobley oo ka hadlaya sida loo tayeyn karo adeegyada caafimaad ee degmada wasaaradda maaliyadda jubbaland oo sheegtay in uu kordhay dakhliga jubbaland gudoomiyaha baarlamaanka dowlad goboleedka jubbaland oo ku baaqay in la taageero beeraleyda wasaaradda awqaafta iyo arrimaha islaamka xukuumadda federaalk soomaaliya oo ku dhawaaqday bilaabashada howlaha xajka warka dibadda dhegeystayaal waxaad ku maqli doontaan talaalka cudurka h i v aids oo la ansixiyey qodobadaas oo faahfaahsan u diyaar garooba dhegeystayaal ismaqal wanaagsan dhegeystayaal waa subaxnimo sabtiya taarikhda ay ku beegan tahay siddeed iyo tobanka bisha oktoobar sanadka laba kun shan iyo labaatan warka subaxnimo wax soo saaray ilana socodsiin anigu cabdillahi abdicasiis salaad warkii oo fidsan aan ku bilaaba qaar ka mid a dhakhaatiirta ka howlgala xarumaha caafimaad ee ku yaala degmada dhoobley ayaa ka hadlay sida loo tayin karo adeegyada caafimaad ee degmada warbixin umuurtaasi la xiriirta waxaa inoo hayaa waryaheyga maxamed cali samow
tayanta adeegyada caafimaad ee ay bulshadu helaan ayaa aada muhiim ugu ah fayadhowrka iyo badqabka bulshada iyo in bulshada ay ka badbaadaan xanuunada halista ah wasaaradda caafimaadka hay-adaha ka shaqeeya arrimaha caafimaadka iyo sidoo kale dhakhaatiirta ka howlgasha xarumaha caafimaad ayaa ahaa kuwa door muuqata ka qaadan kara tayeenta iyo horumarinta arrimaha caafimaad iyo sidoo kale in bulshada ay helaan adeegyo caafimaad oo hufan qaar ka mid ah dhakhaatiirta degmada doobley ayaa iga warabixiyey doorka ay dhakhaatiirtu ku leeyihiin horumarinta iyo tayeenta adeegyada caafimaad waa mahadsantahay doorka ugu weynaa bulshada aan ku leenahay waxaa weeye waxaan nahay indhaha bulshada marka koowaad marka labaada xigto waxaan ka mid nahay waalidiinta xilka ugu badan uu ka saaran yahay bulshada daryeelidda bay-adda iyo daryeelidda caafimaadka xil weyn baa naga saaran boqolkiiba toddobaatan iyo shan baan dhihi karaa xilka annaga ina saaran yahay waayo dadkii wax usoo bartay bulshada annaga waayo in dadka waxa ayna aqoonin aan ka baraarujinno baraarujinno waa waajib muqadasoo na saaran mar walbo iyo xilli walbo inaan dadka aan ka baraarujinno waxyaabaha aan aqoonina caafimaadkooda waxyeelo u keensanayo waa waajibna saaran mar walbana diyaar baan u nahay cid alle ciddii su-aalo qabto oo caafimaad rabto in wax looga kordhiyo ama wax looga sheegana diyaar baan u nahay mar walba waxaa lagu tayin karaa ama loo tayin karaa in markasta la kontaroolo xarumaha caafimaadka la ogaado daawooyinka imaanaya daydkooda xilligay dhacayeen expirkooda ee bulshada la siinayo daawada haddii expirkeeda uu yahay daawo dhow daawo tayale ma ahan sidaas daraadeed daawada waxay tay ay kulaan kartaa inay ay leedahay waqti dheer ama taariikh fog dhicitaankeeda ayna haysato hawo ama meel qaboban oo ay daawada ay ku kulaanin tayadeeda saa ayay ku dhammaystirmaysaa wasaaradda awqaafta iyo arrimaha islaamka xukuumadda federaalk soomaaliya ayaa magaalada muqdisho ee caasimada dalka ku qabatay shirka lagu cilaaminayay bilowga qorshaha xajka iyadoo diradda lagu saarayay dardargelinta diyaargarowga xajka iyo fulinta jadwalka ay dejisay dowladda boqortooyada sacuudi carabiya agaasimaha guud ee wasaaradda awqaafta xukuumadda federaalk soomaaliya mudane ibraahim aadan adaara ayaa daahfuray bilaabashada howlaha xajka ee sanadkan in la bilaabay hirgelinta iyo fulinta jadwalka shaqo ee arrimaha xajka jadwalkaas oo ay ku faahfaahsan yihiin dhammaan qorshe howleedka isku sidkan sida wakhtiga uu furmayo ama uu furan yahay masaarka masaarka ama mareegta danabaysan ee la geliyo macluumaadka iyo adeegyada xajka wakhtiyada lacag bixinta ay ku eg tahay wakhtiga la diyaarinayo teendhooyinka ay degaan xujayda mino iyo carafo iyo wakhtiga la kiraynayo lana bixinayo lacagahooda hoteeladii ay degi lahaayeen xujayda soomaaliyeed magaalooyinka barakeysan madiine iyo maka almukarama inta lagu guda jiro mowsimka xajka sanadkan haddaba iyadoo laga fogaanayo dib u dhac ku yimaada diyaarinta adeegyada kala duwan ee xujayda soomaaliyeed ay u baahan yihiin waxay wasaaradda awqaafta iyo arrimaha islaamka xukuumadda jamhuuriyadda federaalk soomaaliya ay qorsheysay fulinta iyo taabagelinta jadwalka qorshe howleedka arrimaha xajka ay dejisay dowladda sacuudi carabiya sidaa daraaddeedii kulamo iyo wadatashiyo ay wasaaraddu la yeelatay dhammaan dhinacyada ay khusayso diyaarinta iyo horumarinta howlaha xajka sanadkan kun afar boqol afartan iyo toddobo laba kun labaatan iyo lix kadib waxay wasaaradda owqaaftay arrimaha islaamka soo saartay war-saxaafadeed ka kooban lix qodob oo kale ah kow in dhammaan xujayda soomaaliyeed ee sanadkan kun afar boqol afartan iyo toddobo labada kun labaatan iyo lix ee doonaysa inay soo gutaan waajibaadka xajka ay si deg deg ah isaga diiwaangeliyaan islamarkaana ay baasaboorada geeyaan xafiisyada shirkadaha adeega xajka ee ay rukhsadda u siisay wasaaradda awqaafta arrimaha islaamka labo in dhammaan xujayda ay si deg deg ah u bixiyaan lacagta lagu xajinayo sanadkan kun afar boqol afartan iyo toddobo laba kun labaatan iyo lix ee ay horay u shaacisay wasaaradda awqaafta ee arrimaha islaamka ugu dambeyn labaatanka novembar laba kun labaatan iyo shan taasoo dhan afar kun shan boqol afartan iyo saddex dhibic shan dollar saddex in shirkadaha adeega xajka ay qiimeyn hordhaca ku sameeyaan xaaladda guud ee badqabka caafimaad ee xaajiga ama xaajiyadda maskax ahaan jir ahaan iyo muuq ahaan muuqaal ahaan intaba afar in shirkadaha adeega xajka ay xaajiga soomaaliyeed la galaan heshiis shaqo oo ay ku faahfaahsan yihiin waajibaadka laga rabo shirkadda iyo xuquuqda xaajiga uu leeyahay si waafaqsan hesi- heshiiska shaqo ee ay shirkadu kula jir shirkaduhu kula jiraan wasaaradda shan in shirkadaha loo igmaday bixinta adeega xajka ay xogta xaajiga oo dhammaystiran kusoo diraan sistamka ay wasaaradda u diyaarisay lana siiyey yuusaradiisa lix in dhammaan xamladaha iyo shirkadaha adeega xajka ay ku wacyigeliyaan xujayda soomaaliyeed inaan laga dhoofi karin garoon aan ahayn garoomada diyaaradeed ee ay wasaaradda u astaysay inay ka dhoofaan xujayda soomaaliyeed kuwaasoo kale ah garoonka caalamiga ee muqdisho Ha- hargeysa garoowe iyo boosaaso
wasaaradda maaliyadda dowlad goboleedka jubbaland ayaa sheegtay in uu kordhay dakhliga dowladda jubbaland khadar axmed salaan ayaa warbixintan inoo haya agaasimaha guud ee wasaaradda maaliyadda oo ka qayb galay shir loogaga hadlayay qorshaha shanta sane ee soo socota ee jubbaland ayaa ka hadlay arrimo badan oo qotoma dhaqaalaha kulankan wuxuu daba socdaa kulamo hore oo maaragtay hore loo soo qabsatay oo ku saabsan eh, dejinta eh, istaraatiijiyadda horumarineed ee dowladda jubbaland ayuu quseeyaa sidaa la socotaan eh, dejintaasi waxay ka kooban tahay tirar tirarkaas ayaa hadba macnaha een, eh, wasaaradihii iyo institutionada ay quseeyaan ayaa lagala munaaqashoonayaa si loo soo saaro maaragtay een, eh, waxyaaba maaragtay taabageli kara oo maaragtay een, horna loogu socon karo ayaa hadda maanta een, wuxuu ku saabsan yahay maaragtay microfiscal stability ama economic development ayuu ku saabsan yahay Eh, taasoo marka wasaaradda maaliyadda ay qayb weyn ka tahay sidoo kale wasaaradaha kale ee ayagana wax soo saarka ee maaragtay een, eh, ka yihiin xanaanada xoolaha iyo beeraha iyo ay dhammaan kamid yihiin ayagana ay qayb ka yihiin waxaan rajaynayaa dad khubra oo hadda een, nagu filan ay noo joogaan halkan agaasimaha hadalka sii watay ayaa jiri waxa uu sameynaya maamulka jubbaland koror dhanka maaliyadda isagoona hadalka raaciyey inuu ku jiro maamulada ugu maamulka jubbaland maamulada ugu horeeya dhanka maaliyadda dhaqaalaha jubbaland waa mid maaragtay eh, mar kasto garaafkiisa kor usii kaco laga soo bilowdo labada kun iyo afar iyo tobankii oo aan ku bilownay miisaaniyad aad iyo aad u yar iyo maanta oo aan nahay maaragtay statetka ugu miisaaniyad fiican stateyada kale sooma soomaaliya marka laga reebo maaragtay eh, somaliland iyo iyo puntland marka laga reebo eh, statetka ugu miisaaniyad fiican ee maaragtay isku filnaanshana inaan gaarno aan rajaynay ilaahi hadduu yidhaahdo wasaaradda maaliyadda jubbaland ayaa sameynaysa horumar eh, la taaban karo oo dhanka kobaca dhaqaalaha ah
gudoomiyaha baarlamaanka jubbaland ayaa ku baaqay la taageero berilada soomaaliyeed si faafahinta warbixintan ay ku eegeyso farduus axmed cabdi gudoomiyaha baarlamaanka jubbaland sheekh cabdi maxamed cabdiraxmaan ayaa sheegay in loo baahan yahay in si dhab ah loo taageero beeraleyda ku nool deegaanada jubbaland si kor loogu qaado wax soo saarka gudaha iyo horumarinta dhaqaalaha deegaanka gudoomiyaha baarlamaanka jubbaland sheekh cabdi maxamed cabdiraxmaan ayaa tilmaamay in beeraleydu ay yihiin lafdhabarta nolosha bulshada loona baahan yahay in la siiyo agab iyo taageero farsamo Eh, waxaan ku nool lahay oo noo muhiimsan wax soo saarka beeraha xanaanada xoolaha biyaha kalluumaysiga iyo inta kale oo la mid ah waxaan u malaynayaa wasaaradaha kale oo environmentiga intaas iyagana inay soo gelayaan iyo caafimaadka iyo in alle intii ku shaqale bani aadanka waxtarkiisa ee u adeegaba maanta muhiim bay u tahay marka insha allahu dalkeenna soomaaliya noloshiisa koowaad waxay ku tiirsan tahay beeraha iyo xoolaha waxaa noo sadexeeya kalluumaysiga biyaha iyo caafimaadka iyo hadday iyagana noloshay ka mid yihiin marka waa maalin noo muhiima waxaanu insha allahu leenahay tacabka in la kordhiyo wax soo saarka beeraha iyo xoolaha ninka beeralayda beerta wuxuu ka soo saarto meel uu u dhoofiyuu raba marka afkiisa wixii ka badan marka in dhoof loo helo xoolahana dhoof loo helo aan kalluunka dhoof u helo marka insha allah intaasna waxaan kula talinayaa dowladda sidii loogala shaqayn lahaa wasaaradahaas ee hay-adaha caawiyana waxaan leenahay shaqadooda ha laban laabeeno
wli waxaa la socotaan oo dhegeysanaysaan warka subaxnimo idaacadda sangooni farxiya muuse waa gabar soomaaliyeed oo ku nool magaalada muqdisho oo caasimadda dalka waxayna la timeed ah alabuurka cilaansaarka wareegaas maxamed cali samo ayaa warbixintan ku faahinaya farxiya muuse oo gabar maaraysa nolosheeda iyo midda qoyskeeda waxay ku shaqaysataa xirfadda cilaansaarka iyadoo adeegsanaysa farsamo ganacsi oo casri ah gabadhan la timid halabuurkan ganacsi ayaa macaamiisheeda ku sugan gurigeeda taa beddelkeedana uga tagta guryahooda haddaba farxiya muuse ayaa ka warbixisay xirfadeeda iyo halabuurkeeda ganacsi ee ay la timid banaanka markaa aadaay mikrofonkeyga qaata xaafadaha galaa cilaansaar cilaansaar ayuu mikrofonka igu xiran markaa laba goolad galo waa lii wacdaa gabdhaha waxay jecelyihiin gurihiin looga tago horta sheegaya alxamdulilah maanta qof oo shaqal taaban kara ka shaqeeya ma ahan maxaan dhahay sheegaya qof oo waxawaaye maalin wuu helaa maalin lagu waayaa laakiin ani horta hadda xaafaddaa deganahay waa ku cusbahay gurigeygana boor haddaa ku dhijista xitaa hal soo wareerno i imaad bahane irsaaqadaa banaanka kasoo helo guriga kuma helaayo banaanka ka irsaaqad badan boor guriga haddaa ku dhijista waxaa laga yaabaa laba gabar boora xag goora xag cilaab ku saarta inay ku dhahdo yaa maalin albaab kasoo galaan laakiin qof ilmo ku xiriiro oo irsaaqad ilmo ka rabaan boor irsaaqad ma siinaya saas aan aaminsan inaanka qashinlaha mariyaa inta badan geedkay qashinlaha soo dhigtaa qashinlaha mariyaa madowgan waa mariyaa laakiin inta badan gaduud kale iga dalbada gaduudka iyo mariyaa dhaanadu way jeclaadeen dadka gaduudka ool madow ay barsi jireen maalin walba si waaye maalin waa soo hele maalin waa soo weyne maalin toban hel maalin shan hel maalin isku soo laabo ada wax haysanin adi ma laakiin eber inta badan ma soo laabto alxamdulilah biilkaba aa soo hele waa soo helaa xirfadaneh iyo hal abuurkan ganacsi ee ay la timid farxiya ayaa ah mid horseedi karta horumar ganacsi oo ay ku maarayso nolosheeda iyo midda qoyskeeda
waa hagaag dhegeystayaal haatan aan eegno ciyaaraha iyo qodobadii ugu dambeeyey hansi flick ayaa sameynaya waa tobraha kooxda barcelona hansi flick ayaa sameynaya tijaabooyin naxdin leh oo rashford iyo balde oo lagu wareejinayo weerarka barcelona peb gadiola ayaa shaaciyay xilligu uu shaqada tababarnimo iskaga fariisanayo alexandro ganacho oo mas-uuliyadda guuldaradii chelsea kasoo gaartay united ku eedeeyay hal ciyaaryahaan khilaaf cusub oo ka dhex qarxay haliyadii premier leaga rooney iyo karaga oo cirka isku sii shararay aatana warka dibadda wiil toban jiro falastiiniyiin ayaa ciidamo israa'iil ah ku dileen tuulo ku taalla koonfurta magaalada hebron ee daanta galbeed ee la haysto militariga israa'iil ayaa sheegay in askartooda ay khamiistii fureen rasaas ay kaga jawaabayeen iska horrimaadyo iyo dhagaxa tuur ay isla beegsadeen dadka deegaanka alrihiya ayaa sheegay in maxamed al hibaaq iyo saaxiibadii ay bad ku ciyaariyeen markhaad dugsi oo ku taalla xaafadda markii arkeen gabaari ay leeyihiin ciidamo israa'iil kadibna ay kala ordeen waalidka ayaa sheegay in askar saarnaa dhabar dambe uu toogtay wiilka falastiiniyiinta godaama dhegeystayaal waxaa intaas nooeg waraxii dalka dibaddan keenaad kala socoteen raadiyaha sanguuni sideetan iyo toddoba dhibic toddoba megaartis dhoblina waaxigda marka subaxnimo wax soo saaray idilana socodsiinaya anigu cabdilxabdi xasiis raadintaa ku kulmayna warkankiisa xiga nabadgelyo